bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duhur fayla ha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaanan ka door karoon duhurnimadan weliba ku madaxa maxkamadda ciidamada ah oo markaas la filahayaniyo bilowta dhugunsadowka dacwad langhaysada lama ajaanib oo weli balkaeedayaniyo ku tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab al-shabaab oo sheegatay iniyo la wareegan deegaano ku tirsan shabeellada dhexe madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo kulan dhinaga internetka ee markaas la qaaday safiirka ingiriiska fadhiga soomaaliya xafladda la sameeya dhismaha hayndaabka garoonka ugaasnuur oo kudhiiday dhuusmareeba wufdu ku socda dowlad deegaanka soomaalida oo deeri hargeysa akhbaaraadka bannaanka dowladda etoobiya weliba la kaeedaya iniya duqaymo iyo labeegsati dad shacbe mar kale duhur fayle dhegaystayaal waliba waa duhurnimaha khamiis ow taariikhda weliba ee kabeeganta labaatiyo afarta bili lixaad sanadka labada kun iyo labaatiyo kowka nas diyaariya dhegaystayaal warkii duhurnimo oo faahfaahsan duhur fayle dhegaystayaal ka bilownay warkaana duhurnimaha qodobkan ku horeeya maxkamadda ciidamada ayaa dhowaan la filahaya iniyo bilowta dhugunsadowka dacwad langhaysada lama eedaysano oo ajaaniiba weliba iyo anshal dhaladeen wadamada ingiriiska iyo weliba maleysiya hanaas oo langhaysada aniyo ku tirsanyin dagaalamayaasha al-shabaab eedaysaniyaalkiiyo langhaysada iniyo markaasay dalkiiyo hoka galeen si sharci dare iyo weliba aniyo ka barbar dagaalamayeen al-shabaab weliba sidoo kale langhaysada in muddadii iyo soomaaliya rogen iniyo jaysan tacadiyad iyo weliba goobfoodfalaha kudhin ee muwaadiniinta soomaaliyeed iyo aniyo qiibqoyo ku noqdeen weerarada dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba ka qaadayeen ciidamada dowladda soomaaliya dagaalyahanada al-shabaab yaa inta badan weliba ku barbar dagaalamaya ajaanib shijal duwan hanaasoo weliba intiyo badan iyo kusha ku qooyayeen wadamada caalamka al-shabaab weliba sheegtay iniyo markaasay la wareegeen deegaano ku tirsan gobolka shabeellada dhexe sida faahfaahinta warkan eninfiiriya silayl ibraahim aadan xubno ka tirsan urarka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen deegaano hoostaga degmooyinka mahadaay jowhar iyo raagaceele halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada dowladda soomaaliya howlgalo ka wadeen al-shabaab ayaa sheegatay inay la wareegeen deegaanada waraciise qorodheere iyo deegaano kale kadib markii ay deegaanadaas ay isaga baxeen ciidamada dowladda soomaaliya deegaanada ay al-shabaab la wareegeen waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab iyadoo ciidamada dowladda ay si awood ah ula wareegeen balse markii dambe ay isaga baxeen wararka la helaya ayaa sheegay in ciidamada dowladda ee ka baxay deegaanada waraciise iyo qorodheere ay tegeen degmada raagaceele waxaana hogaaminaya taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage
waayahay ciidan mahadsanti leyla madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa geedka kulan dhinaga qadka eh qaalada zoom miitinka weliba uu sakalwaladay danjiraha dowladda ingiriiska anfadhiya soomaaliya mrs kate foster madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo danjiraha ee weliba iyo kuwada hadaleena arrimaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha amniga gudaha iyo weliba dhismaha hay-adaha shalduwan ee dowlad goboleedka galmudug oo dowladda ingiriiska markaasay galanya ku siyaasa dhinaga kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo danjiraha ayaa weliba kuwada hadleen ah arrimaha dardargelinta baahan ee doorashada dalka oo weliba saxabsalimil ee ka socota madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor yaan ka dambeyntii danjirahan kuma hadnagay taageeradii weliba garab istaaga dowladda u k ee guud ahaan dowladda soomaaliya gaar ahaan tanuus madaxweynaha kuweeye ee dowlad goboleedka galmuduga weli wararka dhinacaas iyo weliba dhuusmareeb ee galmudug yaa ka gudi jirnee madaxweyne ku-xigeenka galmudug axm waa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid wasiire xildhibaano maamulka dhuusmareeb iyo weliba howlwadeenada garoonka ugaasnuur yaa ku qeybgalay mashruuc laka daafuraay hayndaabka garoonka diyaaradaha magaalada dhuusmareeb ee ugaasnuur madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daaxir ciid iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista howada galmudug ka ammaane dadaalkiiyo gididii dhismaha iyo weliba hagaajinta garoonka galmudug welibana intaas iska sii daray in dhismayaasha iyo markaasi iyo qiibyo ku qaadi doonaan kobaca dhaqaale ee weliba dalka aad baan ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qaybgalo daafurka hayndaabka eerboorka mashruuca hayndaabka eerboorka lagu dhisaayo ama fensiga eerboorka lagu dhisaayo runaantii eerboorkani dhusmareeb waa eerboorrada noogu muhiimsan oo maalin walba daily activity ay nooga jiraan hawshaas hayndaabka loogu samaynayo keliya ma ahan mataqaanaa qurxinta eerboorka ee amniga eerboorka qayb ka tahay waxay qayb ka tahay xafidnaanta eerboorka waa mashruucan in badan aan sugaynay oo ka kooban toddobo kilomitir iyo afar boqoloo mitir insha allah waxaa noogu xigi doona dhismihii eerboorka oo iyadana qaybo kala duwan ay iska kaashanayaan oo dhowaan insha allah aan filayno xataa dowladda talyaanigu ay qayb ka tahay inay mataqaanaa hawl badan nagala qabato xafiiska ra-iisul wasaaraha qaybo badanoo iskaashanaya eerboorkanna dhowaan waa noo dhismaya galmudug waxaa ka socda mashaariic badan shaqooyin badan maalin walba mashruuc baa la daafuraya mid baa la dhagax dhigayaa taasina waa dadaalkii iyo awaamiirtii madaxweynaheenna axmed cabdikaariye qoorqoor aan ku ballannay in aan galmudug u shaqayno xaqiiqdii muddada kooban ee aan joogno
dhinaga kale wasiirka gaadiidka iyo duuliyista hawada galmudug mudane cabdirasaaq maxamed maxmuud ee ku warbi faa'iidada mashruucan iyo in lata garoonka diyaaradaha dhuusmareeb usoona xuseen iyo jiran howlo kale oo weliba loo qorsheeyahay in garoonka diyaaradaha lagu wada ee magaalada dhuusmareeba maanta waa maalin qaaliya maalin qaali nagu ah waa haddii aan nahay galmudug khaasatan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo aan joogno garoonka caasimadda dhuusmareeb oo aan ku daahfurnay mashruucii xindaabkii garoonka fensiga mashruucaas oo ah mashruucaad badan ee la rabo in lagu horumariyo garoonkan oo ay soo socoto ranweygaas oo shaqo laga qabanayo terminaal qurux badan ee looga dhisi doono waxaan rajaynaynaa mashruucan in lagu guulaysto waxaan isleenahay insha allahu tacaala kambaniga ku guulaystay in uu hooshiisa si fiican ugu socoto si dhaqsi badanna oo u soo gabagabeeyo si aan u suurtagelinno mashruucaadka kaleta ayadana si inaan bilaawno marka waxaan u rajaynaa guul
garoonka ugaasnuur ee magaalada dhuusmareeb iyo weliba usu ku mid aya goroommada dalka welibana maalin kasta kahowla waa ka howlgalayeena diyaaradaha wada rakaabka iyo weliba ahaan hay-adaha shalduun ee weliba kadegow garoonka ugaasnuur ee magaalada dhuusmareeba weli warka duhurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo dhugunsahaytana khiyaarayay dhinaga kale magaalada hargeysa ee caasimada somalilan weliba hiraabto aga dhigatay waa wafdo weliba hiraabto ka degday diyaarad wadii wafdo culus oo weliba ku socday dowladda etoobiya kaasi oo weliba sabilaran lahan ka dhowaayay dhismaha xarunta madaxtooyada maamulkaasiya wafdigan iyo weliba horkahayay wasiirka maaliyadda etoobiya axmed shide welibana sidoo kale qayb ku ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe cumar maxamed waa mustafe maxmed cumar mas-uuliyiintan yaa hadhoweynyo kureed kulan gaara weliba olaqaadana madaxweynaha somalilan mudane muuse biix cabdi iyadoona markaas kuwada hadlay xiriirka lamada dhinac gaar ahaan iskaashiga dhiniga ganacsi ee ku dhexay somalilan iyo sidoo kale dowlad deegaanka soomaalida ujeedka socdaal shooh iyo weliba la xiriire xarig kujarowka dekeda berbera sidiiyo markaas shaaciyeen mas-uuliyiin ku tirsan somalilan oo weliba wariyaasha kala hadlay magaalada hargeysa qabanqaabada munaasabadda daafurka dekeda ah oo markaasay reedan habeyn laga sameeyay iyo haatan swiinlan ku dareemahay magaalada xeebeedka berbera etoobiya yes rasmi ee markaasay waa etoobiya ee saami kale dekeda magaalada berbera sidoo kalena waliba sidoo kalena waliba markaashayo shal socotana dekeda badeeco shalduun oo weliba markaasay la jeeyahay dalkaasi etoobiya somalilan yaa markaasay xiriir leh dowladda etoobiya walow muddooyinkii danbe markaasay uu shanghayna koosifay lahay walibana sameeyey isbahaysiyo markaasi iyo samaysadeen soomaaliya etoobiya iyo eritrea meelo dhegaystayaal warka duhurnimeysan kudhuwinsa aytan waliba waa idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhaba tubnaan qof yaa markaasi laha kuwaramahayn iyo dhimadan ama dhaawacyo iyo hadeereen ku reed markay ciidamada erke ee weliba etoobiya duqeymi iyo ku fuliyeen suuq yaala gobolka waqooyi ee tigreya gobroogyaal ayaa sheegay b b c da in ciidamada erke ee etoobiya markaasi tallaabadii duqeeyeen magaalada waa talaadadiiyo duqeeyeen magaalada togoga oo weliba labaatan iyo shan kilomitr jarta magaalada waa magaalo madaxda gobolka ee weliba makale milatariga etoobiya markaas benin iyo bar tilmaameysadeen dad shacabe iyadoona sheegay iniyo markaasay weeraradiiy on qaadeen siyo on ku hortagan argagixisada xoogaga kacdoonka tigrey ee markaasay la sheegahay in dagaalkiiyo markaasay horumar iyo ka sameeyeen maalmihii lahadhaafi walibana iyo sheegeen iniyo gaalantiyo ka dhakeen dhowr magaalo meelaas oo weliba dadku obroogyaal iyo b b cdii on xaqiijiyeen iniyo oragaayeen dagaalyahanada oo weliba roondiyo sameeyeen aabahata dowladda etoobiya markaasay gaashaanka daruurta sheegashada t b l f guddiga caalamiga ee weliba laanqeynta cas ayaa markaasay sheegay in iyo galantiyo waa iniyo markaasi iyo galanyo kujaysadahayn daadgureynta dhaawacyada dhinaga kale qaramada midoobeeya dowladda etoobiya ankabaaqdi iniyo baarta duqeynta markaasay la sheegay in laka dhammaaya dad shacabe kumanaan dad ee iyo markaasay la dili malaayiin kalena ku baraka een guriyaasha kureed markii isku horkooyowkan isqarahi ka dhowaad sideed bilood isu socda dhakhtar caafimaad oo markaas ka howlgalo isbitaalka weyn ee weliba makale ee aidha iyo markaasay b b c da waliba uusan sheegay dhinishay inanka yaraan lixdan qof iyo dhimadan in ku badan afartan kalena markaasay dhaawacyadiio la dabiibahayaan weliba jirta cabsi lagu qabo inay markaasay taradii intaasi kusii badata dhimashadii weliba dhaawacyada maadaama dhakhaatiirta weliya ku howlaynin dadka ololus dhaawacyadiiyo se markaas landaawey lahaye dhakhaatiirtiiya sheegay saasaataw iniyo dadweyne waa iniyo markaasay dadaaweyaayeen ama daaweyahayeen tumanaan qof oo weliba uskajar onog yar oo weliba lamasana jare oo weliba dhaawac haderi ama dhaawac ku deri duqeyntaasiya shaqaalaha caafimaadka iyo wakaaladda wararka ee righters walibayan sheegeena in militariga etoobiya markaasi iyo ka hor surmeen iniyo markaas diiran goobta uusa weerarka kudhihi siyo caawinaad iyo ka sameeyeen dadka kale weliba gurmudka ambahana nogyar oo weliba tumili sanajar ayaa b b c da weliba saasaata uusan xaqiijiyay uuse oo markaasi ka sugan isbitaalka idea in gaalantaha markaasi uusa kukudhihi fariir iyo weliba inius aragay dhowr qof oo weliba dhulka yaalana walibana uus sheegay in duqeynta irka markaasi ka dhamaday lan uuse markaasi kasawa ciidamada etoobiya ayaa waliba sheegana dhinsho in duqeymaha ay haayeen haana kudhinaya bartilmaameedyada kooxaha ee tigreyga guud ahaana dhegaystayaal waliba intaa gabagabeeyane warkii duhur dhamaysan kula dareertan idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo inta warkan kulamada dhegaystayaal un reedan kulamaana waliba siin ku tabaanay sidaasi iyo maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu